xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga ee dowladdeegaanka soomaalida ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo ay iska kaashadeen maamulka degmada iyo bulshada ku nool xaafaddaasi ololahan ayaa lagu nadiifiyey jidka laamiga ah ee hormara kuliyadda caafimaadka ilaa iyo jidka laamiga ducaale halkaas oo lagu sameeyey howlo nadaafadeed oo ballaaran guddoomiyaha xaafadda shanaad ee magaalada jigjiga cabdi siyaad cabdulaahi ayaa ka warbixiyey ololahan isagoo xusay muhiimadda ay u leedahay bulshada in ay si wadajira uga shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda magaalada saaka ololahan waxaan bilownay lixdii subaxnimaan bilownay ilaa iyo saacaddanna waan ku jirnaa guud ahaan maadaama lagu jiro bilihii tabaruucaadka waxaan ka shaqaynaa saddex qodob baa ugu muhiibsan qabalaha magaalo hoosaadka kaaramadha ee qabalaha shanaad saddex qodob baa ugu muhiibsan qodobka koowaad waxa weeyaan ilaan barnaamijka tabarucaadka aan ka qayb qaadano barnaamijka ololaha tabarucaadka oo ay ka mid tahay ilaan laba wadaan leenahay wadadan kuliyadda caafimaadka hormarta iyo wadada kale ducaale ilaa iyo jidka sodonka laga gaadhiyo labadaa wada annaga ku qoran ka qabale ahaan boqol qof waxa weeyaan boqol qofoo si fulentariya u shaqeeya kuwa kalena waa kuwa sida joogtada shaqada u sii lahaa waa toddoba boqol iyo soddon xubnood qaar ka mid a bulshada xaafadda oo ka qayb qaatay ololahan ayaa sheegay in ay u arkaan waajib iyo mas-uuliyad wadareed ilaalinta deegaanka iyo ka qayb qaadashada howlaha nadaafadeedda waxaan ka shaqaynaa waagii beri oo kasta oon shaqo leenahay laamidaa inaan xaaqno oon nadiifinno oon bilicdeeda soo saarno waxaa kaloon ka shaqaynaa wixii mooraal ah ee naftayada mooraal gelinayoo dhan dadweynaha waanu iskaga duubannahay korna waan kukaga soconnaa waxa weeye shaqada bilicda iyo nadaafadda iyo maanta qabaleega aad baan ugu xoogsannahay waxaan u nadiifinaynaa waxaa weeye horta marka horaysa waa shaqadayadii ta kale labaad bilicdii iyo nadaafadda magaalada nin walba dalkiisa meesha uu joogo inuu qurxisto waa wax sharciyan ku ah ololaha nadaafadda waan ku faraxsanahay sida loo abaabulay madaxdii iyo maanta maamulkii magaalada jigjiga nagala qayb qaateen waan ku faraxsanaa saan baan u shaqaynaa afar iyo labaatanka saac waddanka iyaga hooyo waannu ku faraxsannah markaa waxaan qabannay waan xaadhnay maanta waannu taagannahay heeg baannu nahay afar iyo labaatanka saac saasaannu u harraa afar iyo labaatanka saac ma habsaanno shaqada waxaannu soo gallaa ilaa waxaan ku idhiyey lixda waxaannu ka rawaxnaa ilaa tobanka ololahan isxilqaanka ayaa qayb ka ah qorshaha tabarucaadka bilaha xagaaga kaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo nadaafadda iyo bilicda guud ee magaalada jigjiga